Guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho Dr Xasan Maxamed Xuseen Mungaab ayaa dhagax dhigay dhismaha wado laami ah oo laga hirgelinayo inta u dhaxaysa wadada Cabdiqaasim iyo Banaadir ee degmada Hodan munaasabada dhagax dhiga ayaa waxaa goobjoog ahaa guddoomiyaha gobolka banaadir guddoomiyaha degmada hodan agaasimayaal odayaasha dhaqanka ganacsato hay-adaha amniga iyo qeybaha kale ee bulshada guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho Dr Xasan Maxamed Xuseen Mungaab oo dhagax dhigay dhismaha wadadan ayaa ka warbixiyay muhiimada wadadan halkaan maanta waxaan ku dhagax dhignay wado laami ah oo runtii eh, ugu yaraan hal kilomitir ah waxaan rabaa inaan maaragtay eh, dowladda hoose xamar marood waxay u taagan tahay in ay maaragtay xil gaara iska saarto eh, dib u dhiska kaabayaasha dhaqaalaha ay ugu horeyso ay ugu horeeyaan wadooyinka magaalada si uu u fududaado isu socodka gaadiidka iyo dadweynaha Eh, mar walba dowladda hoose waxay kaashataa shacabkeeda hadday ahaa lahayd canshuur ay ka qaado iyo hadday ahaa lahayd inay shacabku is-xilqaamaan runtii waxaan rabaa inaan halkaan mahadcelin ballaaran uu jeediyo eh, guddoomiyaha degmada hodan iyo shacabka degmada hodan gaar ahaan ganacsatada degmada hodan ee runtii doorka ugu wanaagsan amba ugu muhiimsan ka qaadanaya dhismaha wadadan Eh, waan hambalyeynayaa waan bogaadinayaa ganacsatada kale ee ku dhaqan magaaladana waxaan leeyahay lagu daysado ganacsatada ee ku dhaqan eh, degmada hodan runtii degmada hodan de waa degmo aada u ballaaran degmo maaragtay runtii aada iyo aadna oo bilicsan oo runtii dhismo wanaagsanna uu ka socdo yacni sidoo kalena dee wadadan waxaa ku teedsan xarumo waaweyn oo waxbarasho markaan eh, in maaragtay wadadan oo kale ay sidaan u burbursanaato ama ay jidcadda ahaato sax ma ahayn aad baan u bogaadinaya ganacsatada inagana dowladda hoose xamar mar walba waxaan diyaar u nahay howlahan iyo kuwa lamidka ah inaan fulino insha allahu tacaala wadadan waxaan rajeynayaa shirkada fulinaysa in ay yani wax quality leh ay ku maaragtay wadadan qaab wanaagsan oo tayale ay u dhisto inay warranty bixiso shan sano ah oo haddii wadadan wax ka halaabaan muddo shan sano ah ugu yaraan eh, ya- inay iyada dib u habeynayso waxaan kaloo ugu baaqayaa shirkadaha serviceka bixiyo ha- eh, wadadan haddii doonayaan inay maaragtay fiilaad iyo tubooyin hoos marsadaan intaan wadada la dhisin inay hadda horma hoos marsadaan guddoomiyaha degmada hodan cali fahle ayaa ka mahad celiyay dhagax dhiga ay u sameeyeen maamulka gobolka banaadir wadadan madaxda ka socota degmada hodan saraakiisha odayaasha dhaqanka ganacsatada haweenka dhallinyarada dhammaantiin salaamu calaykum ee runtii guddoomiye farxaday noo taha maanta inaan kugu soo dhaweyno wadadan halbowlaha ah oo markhaati ka tahay een, isku xirkeeda inuu waddo aada u ballaaran tahay oo saaka bilow u ah wadooyin qorshaysan oo rabo dhowaan inaad dhagax dhigto mudane guddoomiye waxaan kaaga mahad celinaynaa maadaama degmada hodan markii koowaad oo lagu doortay ee aad timid aad ka bilowdo waddadii soobe oo aad ku xujido waddadii dabka waxay muhiim noo taha annaguna markanaga inaan kuu abaal gudno sababta abaal ninkii gala waa loo gudaa dadka reer hodan wadda iyo laba ma aha waxa ka socda degmada hodan way tiro badan yihiin waxaan rajayn doonaa inaad kuwanan oo xarig jari doonto dhismaha wadadan ayaa door muhiima ka qaadanaysa horumarinta isku socodka bulshada iyo gaadiidka taasi oo baahi badan ay u qabeen bulshada degmadaasi